Isbitaalka Marwo Fertility Centre oo ku shaqeeya arrimo dhalmada iyo hooyooyinka uurka leh iyo bilaabay wacyigelin bille oo quseeya xaaladda uurka iyo weliba sidii uun la tacaali karan arrimo onaga caloolada ka jara hanraab badan oo ku nool muqdishoee ku qaybgali kulanka wacyigelinta haya oo intiis badan lungudow haya aada uurka leh sidii uun la dareero korta xaaladda owlaada iyo weliba joogteewka inay dhakhtar la xiriirta dhakhaatiirta isbitaalka marow fertility center ayaa sheegay in wacyigelinta iyo suubii doonan bil kasta taasi ay uun ka tira galeen aada uurka leh ee ka dhaqan muqdisho mar kasta hooyooyinka uurka leh wana u xiran yihiin haddana barnaamijkan kuwii hore wuxuu ugu duwan yahay waxay tahay waa xiso ka mid ah xisooyinka loogu talogalay hooyooyinka uurka leh sida qofka ardayga uu jaamacadda u aado inuu xiso soo qaato oo kale waa barnaam free ah oo bilaash ah oo isbitaalka marwa fertility ugu talagashay bukaanada ku xiran in looga faa'iideeyo ayadoonan wax lacaga la weydiinaynin hooyo kasta oo uur leh isbitaalka ah ku xirnaato ama ya ku xirnaanin way u furan tahay inay timaado oo ka faa'iidaysato maalmaha khaaska ah oo lasoo ogeysiin doono bukaanada si looga faa'iidaysto wax allaale wixii su-aal ay qabaanna dhakhaatiirta markaas bargaraamka qabanayaan ee u weydiiyaan mahad mahad alla u sugnaatay mar kalena waxaan mahad celinaynaa isbitaalka marwa fertility kuna soo kordhiyey waddankeena waxaan hore ugu jirin maanta bargaraamka aan ka hadalnay wuxuu quseeyey hooyada maxay tahay inay iska ilaaliso haddii hooyo xaalado caafimaad hore u qabtay maxaa la gudboon haddii ay isbitaalka imaato talooyinka dhakhtarka siiyana inay qaadato maxay iska ilaalin kartaa haddii xaafadeeda ay joogto haddii hooyooyhooyadaas ee qabto maxay ahayd ee toxobalasma gurigana bisad ee u joogtay waxaa laga rabaa guriga qaabka u nooleed marka hore inay isbetel ku keento bisadii ay musaafurto ama iyada guriga ay ka musaafurto haddii bisadii markaas
qaar ku mid ahaan raabta ku qaybgali kulanka wacyigelin tahay ee qabatay isbitaalka marwa fertility yoona sheegeen inuu diyaarigay inuu bil walba ku qayb galaan kulamadan haatow maanta waxaa ugu imaaday bukaan caafimaada ahay waxaa la kulmay talooyin iyo wacyigelin waxaan ka faa'iidaystay muddo adiga dhowr ilmood ah inaa lugtaas kisto jugtaas aan ka qabay sida sintoo kale iguna sababaysay inaa waqti dheer aan taagnaado anigoo ah arday wax barto alxamdulilah maanta kadib waa ka faa'iiday in aada lugtaas brogaraamka ee iga siisay insha allah aan raaci doono hadeertaanna insha allah waxaa rajaynayaa inay gabdhaha walaalaheego ziyaadada leh ay ka faa'iidaystaan xanuunadaas oo kaleeto inay tahay muruq bararaayoo kale una baahan qofka markaas inuu si dhinaca u jiifto waxyaabo kaleetana way jiraan hooyada lasoo gudboonaado xilliga ee xamliga ee tahay sida inay kalaamis ku dhacdoo kale ama macaan badan ee qabtoo kale sokorta
dictor sideeda waa u mahad celinayaa maasha allah uurka iigu horeeyo waayo aniga wax badanaa ka faa'iiday inkastoo kareemyooyinka kiimikada la marsanaayo daawiyooyinka oo lagu soo qorino badanaa isticmaalaysid aa ka faa'iiday maasha allah dictor sideeda waa u mahad celinayaa badanaa dadkana waxaa u sheegayaa inaa waxyaabaha qaar oo isticmaalayaan iska dhaafal dhaa isticmaalaan sheegoyaa marka dadka